bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin shamar kacdiya idaacadda oo codka qur-aanka kariimka alixsaan dhammaan shaqaalaheeda waa waa salaamaya waana mahad celinayaa sidoo kale waryahan waxaa nagu soo fool leh shirkii two thousand sixteenka ee cadaadal raba in lagu qabto marka dunyaha oo dhan waxaan ku jirnay u diyaargaroow sidii nidaam masida loo soo dhawey lahaa meelihii la deji lahaa sidii ammaanka loo sugi lahaa sidii magaalada nadaafadeedii waxbiladeeda looga sii shaqay lahaa marka arrintaasina meel fiicanay maraysaa waa gartay marka dhanka amniga la fiiriyo maxaa maxaad ka qabateen maxaase inaga qorashaysan
walaal wax badan aan ka qabnay sida ogta magaalooyinka magaalada jidad badanaa soo gala jidad badanaa xirnay oo ciidamo badan aan ku kordhinay baaritaan saa'ida waa kusoo rognay magaalada dhexdeeda dee dad fara badan oo oo nabad sugida iyo dad fara badan oo dhanacooda waa kusii daynay marka ciidamadii biliiska dee ayagana ogta tababaraa usoo xirmaayo shirka inay la fargalaan aan rabnaa ciidamo galmudug oo xitaa aan xeelo kaliya aan hayna galmudug oo dhan waa ogtahay afar boqol askariya tababar magaalada dhexdeeda uga soo baxaysa marka barnaamijkaasi sidii aan rabna ku socdaa waa garta marka sidaan la soconno ama aada la socotaba gaalkacyo qarax baa ka dhacay shabaab baa sheegtay dad badan baa ku dhintay markaad fiiriso gaalkacyo iyo cadaada wax yar bay isku jiraan ka maamul ahaan arrintaasi maxaad ka baran kartaan
waxbadan cashar aan ka baran karnaa dee qaraxyadaasina waa dhacan oo wax meel kasta ka dhaca waaye de insha allahuna dee qofku si kastoo dadaalo wixii dhacaya isagu ma celi karo marka un qofka dadaal baa un saaran maahana wixii dhacaya waa ka wen yihiin insha allahuna cadaado waxaan u malaynayaa cid kasta oo soo-aal juuntahay inaysan wanaag kala kala kala rogma doonin marka barnaamijkaasi waa suwaal fiican oo si fiican ilaahay baan insha allah inaan garab galaan rajeynayna insha allah cidna inaan dulmino diyaar uma nihin waa garta dhinaca kale baryahan dambe waxaad wadeen wacyigelin dhanka bulshada ah oo maaragtay ku aadan in dadku ay ka qayb qaataan nabadgelyada bal iyada ka waran xiriirka idinka dhexeeya maamulka degmada iyo shacabka magaalada maya maamulka degmada iyo shacabka xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya maanta xataa dad badan oo odayaalkii waxgaradka kamid a degmadan kula shirnay oo barnaamijkaasaan kala hadlayno marka dee sidaad ogtahay cadaado waxa amniga sugaa waa shacabka wax u badan oo ka qayb qaataa waa shacabka wax u badan hadii wax dhacaan ka falceliyahay waa shacabka marka dee waxaan ku wacyigelinayna in oo shirkii soo socdo in marsidii soo bilaabatay in qof walba uu isagoo askari noqdo qof walba inuu isaga indhihiisa korreeyaan qof walba inuu marka barnaamijkaasina insha allah meel fiican maraya waa garta marka ma ahan markii ugu horreysay cadaado ay marti ama dad ay marti geliso marka iyadoo la fiirinayo taariikhihii lasoo maray isleeda guddoomiye markaan cadaada waa ku guuleysanaysaa mar kale in shirkaasi nabada uu ku dhammaado
insha allahu horta wax kasta oo guula cid kastoo arag cid kastoo guulaysata guusha ilaahay baa siiya ilaahay inuu guushana siiyaan rajeynaynaa laakiin boqol kiiba boqol waxaan aaminsanahay in aan ku guuleysanayno oo aan ku guuleysan doono oo markaan aqaano magaaladan markaan aqaano taariikhdeeda markaan aqaano shacabkeeda inaysan diyaar ahayn cidna dulmiyaan marka insha allahu cidda cid kastoona soo nagu soo gardarootaan waa ku guuldaraysan doontaa insha allahu marka barnaamijkaas waxaan rajeynaya sidii hore si ka fiican inuu dhaco waa garta marka gudaha magaalada iyada ka waran waxaad sheegtay in ciidamo dharcada iyo ciidamo maaragtay booliiskii iyo nabad sugidiiba magaalada ay howlgallo ka wadaan ma jirtaa howlgalladaasi ilaa hadda dad lagu soo qabtay ama laga shakeeyey
ha wa way jirtaa waa jirtaa waa jiraan oo shadaama dada lagu soo qabtay oo laga shakiyey marka qaarna waa xilina qaarna waa lasii daayay taasi waa shaqo socota oo kulyadan socota marka waa jiraan sharmaaka shaqaadad noocaas lagu soo qabta waa garta marka iyada dhanka kale maxaa inaga qorshaysan baabuurta bensal kale oo kale ama baabuurta bacaha madow ay ku dhegan yihiin oo kale maadaama inta badan baabuurtaas oo kale ay khatara ay ka yimaadaan
walaal inaan ka hor dhaco ma rabo guddi le guddiga amnigaa jira marka insha allah saa goar ma kasoo saari doono hadii ilaahay waa garta marka guddoomiye gabagabadii maxaad ugu baaqaysaa shacab weynaha reer cadaado ee mas-uulka aad u tahay ama aad tahay guddoomiyahoodii
shacab weynaha reer cadaado waxaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay adkaysta nabadgelyadiina waxaad adkaysatiin deegaankiina waxaad ogtihiin shirka hadda soo socda cadaado in ka badan boqol guriga laga keleystay oo gudihii baan ogna maanta qaaliga meesha marayaan dhaqaalaha laga helay marka layskala heli maayo haddaan wadanku amni ahayn marka waxaan leeyahay amniga sida uga shaqayn jirteen labajibaara umada imaanaysa adinka martida inta guryaha waxaad uga kaleysinaysin waa inay amni ku helaan marka intaasaan u sheegaya shacabka reer cadaado amniga ka qayb qaataan